الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله علل الزيادة maxaa ka owleysanaa inuu yidhaahdo alcilalu qismaani inuu yidhaahdo cilalku waa laba qaybood cilalu ziyaada wa cilalu naqsi labadaasaa cilalku u qeybsamaa waxaan ku guda jirnaa weli baabkii koowaad n muqadimadii markaan ka soo baxnay albaab alawal aan ku jirnaa fii alqaabi azixaafi waalcilal waxaan soo qaadanay azixaaf labadiisa qaybood halkan waxaan ka gelaynaa alcilal qaala wاlcilalu ziyaadatn faziyaadaةu sababi khafiifi calى maa aakhiruhu watadu majmuucu tarfiilu cilalku waa labo cilalu ziyaada ayaduu ku hormaraya wuxuu yidhi wاlcilalu ziyaadatn cilalku waa ziyaada faziyaadaةu sababin khafiifin in la ziyaadiyo sabab khafiif ah oo lagu ziyaadiyey calaa maa aakhiruhu midka aakhirkiisa uu yahay watadun majmuuc watad majmuuca uu aakhirkiisu yahay in sabab khafiifa lagu ziyaadiyo tarfiilun waxaa la yidhahdaa buu yihi tarfiil albaxru alkaamil iyo albaxru almutadaarak labada baxar ayuu galaa mutafaacilun ayaa waxaa lagu ziyaadinayaa sabab khafiifa markaa mutafaacilun sabab khafiifa ku siyaadisid waxay noqonaysaa mutafaacilaatun mutafaacilaatun waxay ku imaanaysaa nuuntii mutafaacilun ay lahayd ayaa alif u bedeleysaa mutafaacilun maxaa u dambeeya yaa nuunta alif u bedel mutafaacilaa bay noqonaysaa soo maaha tun oo ziyaadaana gadaal ka raaci oo sabab khafiifa ah ilna sabab khafiifa lasoo ziyaadinaya waxay noqonaysaa marka mutafaacilaatun tuntaas dambe waa sabab khafiifa oo zaa'id ah fa ziyaadatu sababin khafiifin sabab khafiifa ziyaadadiisa oo lagu ziyaadiyo calaa maa aakhiruhu midka aakhirkiisa uu yahay watadun majmuuc aaway watadka majmuuca ah mutafaacilun cilun way soo maaha watadkaaj majmuuca ah aakhirkiisa ayaa sabab khafiifa ku siyaadinaysa mutafaacilun marka ayadoo ah ayaan markaan rabnay inaan sabab khafiifa soo siyaadino nuuntii maxaan u bedelnay alifaan u bedelnay markaase waxay noqotay mutafaacilaatun waxaa loo yaqaanaa tarfiil wa xarfin saakinin ay wa ziyaadatu xarfin saakinin ziyaadada xaraf saakina la siyaadiyo xaraf reeban in la siyaadiyo calaa maa aakhiruhu midka aakhirkiisa uu yahay watadun majmuucun watad majmuuca uu aakhirkiisa yahay in xaraf saakina lagu siyaadiyo tadyiilun waxaa la yidhaahdaa tadyiil ziyaadadaasi waa tadyiil tadyiil iyo tarfiil waa iska agdhow yihiin macnaha waa uun daylkii ama sayntii oo loo dheereeyay macnaha waxbaa lagu soo siyaadiyaa laga wadaa gadaalaa wax looga daray tii hore waxaa lagu daray sabab khafiifa tanna maxaa lagu daray xaraf saakinahaa lagu daray marka midka aakhirkiisa uu yahay watad majmuuca in xaraf saakina lagu siyaadiyo tadyiil baa loo yaqaanaa mustafcilun mustafcilun iyo mutafaacilun iyo faacilun intuba aakhirkooda maxaa u dambeeya yaa kulligood waa watad majmuuca soo maaha xaraf saakin haad ku siyaadinaysa aakhirkooda xarafkaas saakinkaana waa nuun waa nuun saakina ah xarafkaas saakinka ah ee la siyaadinayo waa nuun saakina ah waxaa markaa leedahay mustafcilun mustafcilaan baa leedahay mustafcilun maxaa u dambeeyay alif u badel mustafcilaan bay noqonaysaa asalka haddii la yidhaahdo la raaco oo aliftan aan la soo ziyaadin nuun saakino ah soo ziyaadi mustafcilun markaa nuun zaa- nuun zaa'ide ah oo reeban kusoo darto maxay noqonaysaa laba nuunoo reebanaa kulmaaya soo maaha waxaa taa marka ka habboon in midda hore reebane asalka ahayd alif loo bedelo mustafcilaan ay noqoto oo alifta laftirkeeda soo saakino ma aha weli iltiqaa saakinayn lagama bixin laakiin way ka khafiifsantaha way ka sahlantaha waa lagu dhawaaqi karaa mustafcilaan waa dhihi kartaa laakiin mustafcilun oo laba nuuno isdaba taalla ama ku dhawaaqi kartaa oo labaduba saakina kuma dhawaaqi karti ta waa laga wareega marka waxaa la aaday mustafcilaan tii hore alif laga dhigay mutafaacilunna waa la mid nuuntii alif aad u bedelaysaa ayadana maxay noqonaysaa mutafaacilaan bay noqonaysaa faacilunna waa la mid faacilaan ayay noqonaysaa nuuntii miisaanka ka tirsaneed ama juska ayaa alifu bedelaysaa gadaalna nuun saakina ayaa ka dhigaysaa idan waxaa soo siyaadisay xaraf saakina calaa maa aakhiruhu watadun majmuuc waxaana la yidhaahdaa oo lagu magacaabaa tadyiil baa la yidhaahdaa taas waa cilal ziyaadad qeybteedii saddexaad way labaad way midda hore waxay ahayd tarfiil tanna waa tadyiil waxarfin saakinin calaa maa aakhiruhu sababun khafiifun tasbiiq ay wa siyaadatu xarfin saakinin xaraf saakin siyaadadiisa oo lagu soo siyaadiyey calaa maa aakhiruhu midka aakhirkiisa uu yahay sababun khafiifun sabab khafiifa uu aakhirkiisu yahay tasbiiqun tasbiiq wey xaraf saakina in lagu soo siyaadiyo midka aakhirkiisa uu yahay sabab khafiif ah tasbiiq baa la yihahda xarafkaa saakinkaa waa isla nuuntii nuuntii saakinada ahayd laakiin tii hore waxay uga duwan tahay tan waxaa lagu soo siyaadinayaa sabab khafiifa gadaashiisa kuwii horena watad majmuuca bay ahaayeen soo maaha tan waxaa la yihahdaa marka tasbiiq baa loo yaqaan waxay gelaysaa faacilaatun faacilaatun maxaa u dambeeya sabab khafiifa u dambeeya soo maaha nuuntaasi markaan sidaas asoo ah kusoo siyaadinno maxay noqonaysaa faacilaatun nuuntii kalaa daba taalla laba nuun oo saakinaa wey tan mid midda hore marka alif u bedel midda la socotay tafcilada alifaad u bedelaysaa faacilaataan bay noqonaysaa faacilaataan taa waxaa la yidhaahdaa tasbiiq faacilaataan sida loo jiidayo iyo kelimadda tasbiiqa macnaheedu waa isleeyihiin asbiqi lwuduu'a macnaheedu waa maxay xibnaha dhan gaarsii waaya soo maahan oo dhammaystir tasbiiquna macnaha waxaa waaye dhammaanay wada daboolaysaa wa hadda saad ugu dhawaaqayso faacilaatan dhiriraa ku jira soo maaha tasbiiq waa kuwaas waxaa la yidhahdaa cilalu ziyaada waa meeqo saddex waa tarfiil tadyiil iyo tasbiiq saddexdaasi waa cilalu ziyaada cilalu naqsi wa naqsun alcilalu waa qismaani ziyaadatun wa naqsun wa naqsun fadahaabu sababin khafiifin xadfu naqsigu asiga waa badan yahay waa sagaal wuxuu yidhi fadahaabu sababin khafiifin xadfun sabab khafiifa tegitaankiisa xadfun baa la yidhahdaa waxaa leedahay tafciiladani waa maxduufa maxaa yeeley sabab khafiifa ayaa ka maqan oo laga jaray fadahaabu sababin khafiifin xadfun faacilaatun iyo mafaaciilun iyo facuulun dhammaan maxaa u dambeeya sabab khafiifa u dambeeya soo maaha sababkii khafiifka ahaa ayaad ka xadfaysaa mafaacii maxaa xadaftay lunti waa xadaftay sababka khafiifka waa ka xadaftay mafaaci baad leedahay faacilaa faacilaa tun bay ahayd soo maa tun baad xadaftay facuulun maxaa leedahay facuu baa leedahay luntii baad ka xadfaysaa midka sidaas ee wasnigaas ku yimaada waxaad leedahay waa maxduuf magacyadan waxaad ogaataan kulligood waa istilaaxaad ku imaan doona fii alqaabi albuxuur abyaadda uu shiiqu ku keeni doono markuu buxuurta qeybaheeda ka hadlayana mid walboo ka mida waa laga helayaa ayagoo istilaaxaadkan wata mar la leeyahay waa maqbuun khabni waa soo marna soo maaha mar la leeyahay waa waa murafal waa tarfiilkii aan sada soo marayn mar waxaa la leeyahay waa maxduuf war waxaa leeyahay waa maqtuuf oo hadda waxyaabaha soo socda uu ka mid yahay kulli waa wax halkaas loogu tegi doono lidaalika baabkan waxay dhahaan culimmadu baabkan waa la xifdiyaa sababtoo ah wax gadaalkaaga imaan doona ayuu daawo kugu noqon doonaa sababtii khafiifka ahayd inay xadafto waxaa la yidhahdaa xadfun saasay u yaqaanaa cilalkaas ciladaasna waa cilatu naqsi naqsi inuu jiran hadda waaba caddahay sooma ilna waxbaa la xadfay wa huwa maca alcasbi qadfun wa huwa ay ilxadfigi maca alcasbi casbiga maciisa markuu casbi la jiro qadfun baa loo yaqaanaa alcasbu muxuu ahaa iskaanu alkhaamis asigii baa la socda xadfi maca alcasbi qadfun baad ku magacaabaysaa zixaaf iyo cillo naqsiya kulmeen markaan soo maha markii la isku daro waxaa la yidhahdaa waa qadf sababkii khafiifka ahaa ayaad xadfaysaa saakinka tafciladana waad reebaysaa waxaa loo yaqaanaa maqtuuf ama waxaa leeyahay waa qadfun baa la leeyahay waxay gelaysaa maalan mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun maxaa la xadfayaa sababka khafiifka oo aakhirka yaalla mufaacalatun ta'daasaa xadfaysaa mufaacala ayay noqonaysaa marka markaan ta'dii xadafno mufaacala ayay noqonaysaa aaway khaamiska min atafcila laamta way reeb mufaacal qadfi baad ku magacaabaysaa markuu sidaa ku yimaado waa qadfi sabab khafiifoo la xadfay saakinkoo reeban labadaas markay israacdo waxaa leeyahay waa maqtuuf tafciladani waa maqtuufaa leeyahay wa xadfu saakini lwatadi اlmajmuuci wa iskaanu maa qablahu qaطcun wa xadfu saakini lwatadi اlmajmuuc watadkii majmuuc ahaa saakinkiisoo la xadfo wa iskaanu maa qablahu midka reebankan ka horeeya oo la reebo qacun qaci baa loo yaqaanaa saakin alwatad اlmajmuuc watadkii majmuuca ahaa saakinkiisa alwatad اlmajmuuc wuxuu ahaa soo maaha mutaxarikaani bacdahumaa saakin saakinkiyaa xadfaysaa saakinka haddaad xadafto maxaa ku xigaya xaraf xarakaysanaa ku xiga soo maaha xarafkaasna waa reebaysaa wa iskaanu maa qabla markaa labadaa isku darto waxaa la yidhahdaa qaci labadaa markaa isku darto waa qaci kii saakinkii watadulmajmuuca waa xadfaysaa kii xarakada saarnayd ee kaa ka horeeyana waad reebaysaa waxaa loo yaqaanaa markaa qaci mutafaacilun mutafaacilun maxaa u dambeeya watad majmuuca mustafcilun waa la mid soo maaha faacilun ayadana waa sidoo kale saddexdaasi tafcilaba waxaa u dambeeya watad majmuuca watadka majmuuca saakinkiisa waa nuunta soo ma ahan kulligood kulligood waa nuunta nuuntaa waad xadfaysaa mutafaacilun markaa nuunta xadafto mutafaacilu ayay noqonaysaa soo maaha nuuntaasi maxaa ka horeeya laam laamkaasi maxaa saaraysaa sukuunaad saaraysaa muxuu noqonayaa mutafaacil mustafcil faacil dhammaantood saasay noqonayaan waxaa la yidhaahdaa waa maqtuuc waa qaci baa loo yaqaana xarafkii saakinka ahaa ee watadu majmuuca u dambeeyo la xadfo xarafka ka horeeyana sukuun la saaro waxaa loo yaqaanaa qaci wa huwa ay ilqac wa huwa qacigu maca alxadfi xadfiga maciisa markuu ahaado batrun batri weeye qadcigu markuu xadfi la socdo waa batri xadfiga waa la yaqiin soo ma ahayn waa dahaabu sababin khafiifin qadciguna muxuu ahaa xadfu saakini watadi almajmuuc soo maaha wa iskaanu maa qablahu markii labadaa israacaan waxaa la yidhaahdaa batri baa la yidhaahdaa batri soo ma ahayn wax daba go-an saasaa la dhihi jiray faacilaatun iyo facuulun faacilaatun waxaa ka soo haraya faacilaatun waxaa la xadfayaa sababkii khafiifka ahaa faacilaatun xadaf maxaa soo haraya faacilaa cilaa soo watad majmuuca maaha maxaa laga xadfayaa yaa aliftaa laga xadfayaa faacilaa faacil baa soo haraysa faacil baa ka soo haraysa faacil yacni faacil baa la leeyahay tan kalena waxaa ka soo haraysa facuulunna waxaa ka soo haraysa facuul markaad tidhaahdo waawdii baa la xadfayaa fac baa ka soo haraysa faacil iyo fac baa soo haray faacil iyo fac batri ma ku dhacay mase kuma dhicin batri xoog laha ku dhacay maxaa yeeley qayb weynha ka go-an wax weynaa laga jaray wax weynaa laga jaray faacil iyo fac baa ka soo haray taa waxaa laisku yidhahdaa marka batri mabtuur waayaa laleeyahay tafciladani waa mabtuura batri baa ku dhacay wa xadfu saakini sababi wa iskaanu mutaxarikihi qasrun wa xadfu saakini sababi sababkii midkiisa reebanaa oo la xadfo wa iskaanu mutaxarikihi iyo midkiisa xarakaysnaa oo la reebo qasrun waxaa la yidhaahdaa buu yidhi qasri qasri baa la yidhahdaa faacilaatun ayaa waxaad xadfaysaa saakinkii markaad xadafto saakinkii maxaa soo haray faacilaatu bay noqonaysaa ta'diya waxaad saaraysaa sukuun faacilaat ta saakinahaad ku istaagaysaa faacilaat bay noqonaysaa facuulunna waa la mido facuul ayay noqonaysaa ilan facuulun bay ahayd sabab khafiifaa u dambeeyey sababka khafiifka ee u dambeeya sababka khafiifka laba xarafow ka koobnaa soo maa midka dambe uu yahay saakin kii saakinkaha baad xadfaysaa kii mutaxariga ahaana maxaad saaraysaa sukuun facuulun maxay soo baxaysaa facuul ayay soo baxaysaa facuul oo laamku reeban yahay ayay noqonaysaa waxaa loo yaqaanaa qasri baa loo yaqaanaa wa xadfu watadin majmuucin watad majmuuca oo la xadfo watad majmuuc oo la xadfo xadun baa la yidhaahdaa watad majmuuc oo la xadfo waxaa loo yaqaanaa xadun alwatad اlmajmuuc dhowr wasan ayuu aakhir ka galaa waa soo marnay mutafaacilun baa ka mid a mutafaacilun markii aada aakhirka ka xadafto maxaa soo haraya mutafaa ayaa soo haraysa mutafaa ma la isticmaalaa yaa maya mar hadday muhmal noqoto meel kale looga wareegaa facilun baa loo wareegaya facilun baa loo wareegaya laakiin waxaa wasankaasi ka soo haraya mutafaa baa ka soo haraysa maxaa yeelay majmuu watadkii majmuuca ahaa kulligiisaa xadafta oo meesha ka saartay wa xadfu watadin majmuucin watad majmuuca xadafkiisuna xadun wey waxadfu watadin mafruuqin watad mafruuqa oo la xadfana salmun baa loo yaqaan alwatad lmafruuq in la xadfaayo waxaa la yidhahdaa salm asalmu yani alwatad lmafruuq wuxuu galayaa mafcuulaat sideedaba owsaanada aan soo marnay mafcuulaat baa uga jirta watad mafruuq ah mafcuulaat wax aakhirkooda macnaha watad mafruuqa uu noqonayo mafcuulaatu laatudaasi waa watad mafruuq ah haddaad mafcuulaatu aada watadkii mafruuq ahayd ka xadaftid maxaa soo haraya mafcuul ayaa soo haraysa ilaat waa israacaysa waa xadaftee watadkii mafruuq ahaa mafcuul baa ka soo haraysa waxaa la yidhahdaa marka haddii watadka mafruuqa la xadfo salmi baa loo yaqaan wa iskaanu saabici midka toddobaad oo la reebo almutaxariki saakinkaasoo saabicaasoo ahaa mid mutaxariga in la reebo waqfun waqfi baa la yidhaahdaa xarafkii toddobaad ee mutaxariga ahaa in la reebo waxaa loo yaqaanaa waqfi waxaana ku yimaada waa mafcuulaat mafcuulaatu ayaad leedaha soo maha mafcuulaatu ta'daasi waa xarafkii toddobaad waana mutaxarik mutaxarigaasa maxaad u bedelaysaa xarakadaas maxaad u bedelaysaa sukuunaad ku bedelaysaa maxay noqonaysaa markaas mafcuulaat ayay noqonaysaa mafcuulaat wa iskaanu saabici lmutaxariki waqfun wa xadfuhu ay xadfu saabici lmutaxarik kii toddobaad oo la xadfo waxaa loo yaqaanaa kasfun baa la yidhahda in la xadfona waa kasfi mafcuulaat ayaa ta'dii ka xadfaysaa mafcuulaa ayay noqonaysaa mafcuulaa waxay noqonaysaa mafcuulaa meeqa waayo intaan waa sagaal cilalu naqsi waa sagaalkaas waa qadfi ee waa xadfi kow kan labaad waa alqadf alqaطcu albatru alqasru alxadu alsalmu alwaqfu iyo alkasfu sagaalkaasi waxaa la yidhaahdaa cilalu naqsi maxaa ka horeeyey cilalu naqsi saddex cilalu ziyaado ah markii la isku daro alcilal meeqay noqdeen laba-iyo toban cilow markii la isku daro ziyaadadooda iyo naqsigooda markii la isku daro laba-iyo tobankaasi waa alcilal intii ka horreyseen soo marnana waxay ahaayeen azixaaf alcilal wazixaaf waa waxyaabaha ab miisaanada tafcilooyinka ama ajzaada galowa miisaanka marka saameyn uu ku yeelanaya beytka wasankiisa saameyn uu ku yeelanaya shiikhana asaa keeni doona hadda masalan markii mafcuulaat la yidhi ta-doo reebana lagu istaagayaa ma sii jiidi kartaa adiga markii gabayga aada akrinaysid mase saakinkaasaad kula istaagaysaa waa inaad saakinka kula istaagto markuu mutaxarig yaha laakiin waad ishbaacin kartaa soo maaha mafcuulaatu markuu yahay mafcuulaatu waa la jiri karaa miisaanka marka wuxuu ku leeyahay saameyn uu ku leeyahay ama ha noqoto xaraf la xadfayo ama xarako la xadfayo ama sukuun meesha la keen wuxuu doona ha noqdo miisaanka iyo abyaadda wuxuu ku yeelanayaa saameyn sida markaa aan hore iskugu sheegnaba beytkan ama baabkan waa xifdi abwaabta ka dambeysana waa tadbiiq abwaabta ka dambeysa waxaan la xifdiyo ayaa lagu dabaqaa yaan hadhowti marka markii meelahaas la tago ee waxaan lasoo maro yaan loo baahanay in dib loo soo noqdo oo dib loo soo raadiya khabni maxaa la yidhaha iyo qaci muxuu ahaa iyo qadfi muxuu aha inaan la dhihinaa la rabaa ee haddii la yidhaahdo meeshaan qadfiga ku jira waa inaad tidhahdo qadfi kaa iyo kaabuu ahaa waxaa lagu keeni kara maxay tahay marka xifdi waay in la xifdiyo baabkan marka xifdi waayo insha allah baabkan ha lasoo xifdiyo kadib waxaan waan ka boodaynaa baabka ku xiga albaab thaani waxaan ugu boodaynaa midka kusii xiga sababtu waxaa waaye shiika sida u tartiibiya waxaa ka fiicnayd inuu baabkan dib dhigo oo midka kale uu soo hormariyo khaatimada alkhaatima ayaan u boodaynaa alkhaatima maxaa ku qoran fi alqaabi alabyaati wagayriha wuu yihi soo ma ya haddii hadda aan ku hormarno maalan baabkan buxuurta alqaab halkaas noolagu sheegi lahaa oo aanan weli gaarina halkaan ku qaadanayna waxaa fiican marka inaan alqaabta soo qaadanno annagoo alqaabta wadannana aan kusoo noqonno buxuurtii si markaa sida buxuurta loo sharaxaya wax ka mida aysan noo dhimin sidaasaa ugu habboon uguna fiican in baabkaasi lasoo qaato ama khaatimada kadibna baabkan loo soo noqdo laakiin waxa dhan waxay usoo noqon doonaan inta badan wixii halkaan lagu soo maray asbaab iyo awtaad iyo fawaasil oon soo marnay iyo azixaaf walcilal oo asna ah qeybihii kale aan soo marno baabkii labaad ah ama baabkii koowaad ah marka muqadimada laga yimaado intaas insha allahu tacaala ha lasoo muraajaceeyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin